magaalada xudur ee gobolka bokool ayaa waxaa ka socda horumar ballaaran oo dhinac walba leh sida dhismaha waddooyinka muhiimka ah ee mara xaafadaha magaalada hirgelinta goobo caafimaad iyo guud ahaanba adeegyada bulshada iyadoona ay socdaan howlaha dhismaha waddooyinka ayaa waxaa markaasi haddana da-aya roobka guga kaas oo saameyn ku yeeshay goobaha ganacsiga ee ku yaala hareeraha waddada weyn ee marta bartamaha magaalada xudur maadaama waddada markaasi ay ka sarreyso guryaha welina markaasi aan loo sameynin biyo mareenno taasoo keentay in biyaha ay ku soo rogmaan goobaha ganacsiga iyo xaafadaha qaar bulshada magaalada xudur ayaa maamulka koonfur galbeed uga mahadceliyey hirgelinta mashaariicda iyagoona dhanka kale cawasho ka muujiyey biyaha kasoo rogma waddooyinka oo aan weli markaasi loo sameynin biyo shuba gobolkan maynmin dhakoohaye arila kashaboohaye araadina haddii roobkooya baabuurtan iyo walaanba maran tatariigayaan marka ini lakakiyo mugaraadi bahaato lakakiyo iida antay laada faditan kale araadi jidki likashabi waliba jidkiya may nagday intaasintuga koranbay guriyaalki dhamiyaaji haya may ka dhiyohayaan marka biyoy ka dhiyohayaan marka walaa eed inininku fikire jiditeydan haddii sasay liinsuubi guriyaalkana dhabkale iniinsheen oo tubeyin iyo walamiingiliyo oo marane sao biyoyinku bahan jidka samayski faylahay ilas adan rajabingani mooji samaysnay laakiin way galab ah jidkii oo la sameeyey oo waddo biyo maraalan min samayn oo jadwalka biyogi haddii socdaayaan wadna xilligi roobka la rooba jidkii meeli mar fadeen biyogi liin samayna dukaamidka nagabi taas kastoo galgalaad ay sheelan laakiin tan kala samaysta jidka eeda ngaasni laga sameey ilaahay ka mahadsan magaalada mashruuc ku socdo wadooyinka dhismada eed iyo aan ka faraxsan horay aan handhowayna tan hadhowayana walo horumarka kumid aho eed iyo dawladda unaan ka amaanaan ugu koonfur galbeed runtii bogaadinaa mudanta dawladda koonfur galbeed iyo maamulka degmada xudur iyo gobolka bokool inuu mahad eliya eed iyo yaan dhete meel system oo nabadgeliy ku jirta ee system dawladeed ku jare iyo wal horumar ee laka araga dukaamadiya waliba jidka korluqumarsi marka waliba dukaamadiya biikanagadaaya marka weerfada dadku masaaridooda maadaama walfayli wadan oo bulshada walin tarahaayan oo deegaanka quruxda iyo waliba wala ka kordhiyan wayba sirfana intii mayla raay meel bixireeda la suubiyo oo buuldooyin la suubiyo ee jidka mada raysidan ilmadeenayna oo buuldooyin meel biyo maraayan la suubiyo laakiin oo bal sii wado ooda oo buundinaya suubiyo haddaydu waliba bulshada magaalo waliba waa bii galaya ee waliba waa iga dhalay waa ku qaxe laami inti la suubiyo oo meel raay la helo magaalada laami laga helo ee banaad iyo si gobol gobol laami lahayn waliba gaamadna magaalada banaad iyo inti la kordhiyo laami la sheen yaa waliba waa yarfada